waxaan rajaynaynaa isbedelka oo dhacay inuu isbedel ummadda soomaaliyeed aayaheeda ka taliyo ummadda soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageeda iyo nabadeeda ka taliyo inuu ilaahay ka dhigo waxaan u rajaynaynaa in ilaahay ummadda soomaaliyeed abaarta iyo colaadda iyo rafaadka iyo dhibabka iyo cudurrada hayo inuu ilaahay ka bixiyo ummadda soomaaliyeed in ilaahay qalbigeeda isku keeno ummad ku kalsoon dowladnimadeeda madaxweynahoodana ku kalsoon inay noqdaan madaxweynahan waxaan u rajaynayaa inuu noqdo madax hogaamiye insha allah taariikhuu leeyahay nin taariikh leh oo hogaamiye ah oo bulshada aada hogaaminteeda iyo hadalkeeda ku fiican waaye runtii waa soo wada shaqaynay nin geesinimadeedii aragtideedana leh oo dalkana inuu wax ka qaban kara aan aaminsannahay waaye waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayagana inay la shaqeeyaan caalamkao dhanna waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan madaxweynaha hadda la doortay ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynaa dowladnimo iyo sharaf ayaanu rajaynaynaa